magacayga waa daaqo maxamuud axmed senior chief iftiin east ama maxalla waa beriga iftiin maantadan meeshan waxaan iskugu imaanay ilmihii hadda iskuol baa la soo xiray marka maadaama ilmihii maaragtay ay camal la-aan ay yihiin ama shaqo la-aan ay yihiin waxaan u aragnay in maaragtay xagga nabadgeshinyada ilmihii haddii ay iska camal la-aan noqdaan waxyaalo fara badan ba iskaaga kici karaan marka waan fikirnay dhalinyaro fara badan aan iskugu yeeray fadhi baan qaadanay marka waxaan ku heshiinay inay meeshan ooga bilaawno maaragtay tartan oo ciyaartooy ah maantuuna bilaabanhayaa marka arrintaasaan horta maanta aan soo qalqaalinay kooxda aan iskugu yeeray waa iftiin oo idil iftiin west iyo iftiin east waa labaatan koox dhalintan waxaan iskugu yeeray in badan waxaa jirtay ammaan darri dhalinta inay ku kacaan fadlan oo muqaadaraad ah inay ku kacaan maaragtay fadlan oo dhicitaan ah oo dadka ay dhacayn oo toori iyo waxay la istaaganayaan marka arrintaas sababteeda in ilmihii laga reebo ayaan arrintan u keenay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo koox fara badan oo ka qayb qaateen oo sahleen inay maaragtay dhalintan ay isku imaadaan oo uu u horeeyo m c ega iftiin mheshimiwa mustafa cabdirashiid sababtoo ee isagaa noo sahlay garoonka wuu naga halaaw isagaa na siiyey maaragtay qarashkii aan ku hagaajin layn kuwanjada midda labaad waxay noqoto inaan ogaan weyno waxay samaynayaan iyo meeshay fadhiisanayaan iyo dadka ay la socdaan waxaa imaanay dhibaato fara badan soomaali waxay dhahdaa ninkaad garan waaso saaxiibkiisa la fiiriya